wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa si rasmi a magaalada caabudwaaqa ugu soo xiray tababar muhiim ah oo lagu baranayay kor u qaadidda ka qaybgalka dhalinyarada iyo wacyigelinta ilaalinta deegaanka tababarka oo socday muddo maalmo ah ayaa waxaa ka faa'iideystay dhalinyaro kala duwana iyada oona diiradda lagu saarayay doorka dhalinyarada ilaalinta deegaanka ugu horreynna waxaa ka hadlay sadiiq caanood oo ka socday hay-adda f c a isagoona faahfaahin ka bixiyay tababarkan iyo waxyaabihii lagu baratay iyadanada anaga fikirkanaga guud ama objective-ka aan ka lahayn tababarkani wuxuu ahaa in maaragtay la xoojiyo lana embower gareeyo ama awood la siiyo dhalinyarta waxbaratay ee bulshada u maaragtay adeegta ee degmada caabudwaaq si ay maaragtay adeegooda ay bulshada u hayaan iyo horumarinta bulshada ay u xoojiyaan si ay maaragtay fahamkooda dowladnimadu wuxuu maaragtay sare u qaadmo si ay maaragtay u noqdaan dad maaragtay active ah oo firfircoon oo bulshada u adeega marka basically wuxuu ahaa in active citizens lasoo saaro qaar ka mid ah dhalinyaradii ka faa'iideystay tababarkan ayaa iyagoona dhankooda ka hadlay waxyaabihii ay ku barteen intuu socday waxaan hadda markaa rabaa inaan anugu ka hadlo dowlad wanaagga ee dowladda federaalka sida habdhismeedkeeda iyo qaababkeeda waxaan soo baranay intii tababarku halkaan noo socday oo tababarku halkaan noogu socday waxaan soo baranay saddex qaybood inay ka kooban tahay marka koowaad dowladdu waa garsoorkii fulintii iyo sharci dejintii
doorka dhalinyarada deegaanka kaga aadan aad bay u badan tahay mar walba markasta buug haddii lagu keeno meesha ugu horeysa oo ka fiirisad waa jaldiga hadduu jaldiga kula qurux badnaado ama oraada jaldiga ku qurux badan ay noqoto mid aada kuusoo jeed kuusoo jiidanaysa qof walba dhiirigelin buu ku helayaa marka deegaan walbana korkaa markii laga arko waxa soo jiisada leh waa deegaan nadiifa cagaaran oo mataqaanaa dadka jooga ay u dadaaleen ugu dambeynna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeela ayaa si rasmi a usoo xiray tababarka tiftiyaasha tan ama siminaarada tan ama tababarada tan waxaa loo samaynayaa waxaa weeye in bacdadan muddo dheer dalkeenni burbursanaa adinkuna xilligaas dhexdiisa aada dhalateen dowladnimadeeniina weli ay qabyo tahay sidii aada beritoore loo heli lahaa dhallinyaro tababaran oo wacyigoodu ka aada u sarreeyo oo beritoore iyo maantaba maamuli kara dalkooda oo og dhibaatadii soo dhacday iyo waxa loo baahanya saaxiibada bulshada caalamka baa nagu kaba hadda muxuuaha dhaqaalahaas ad arkaysaan cawdaa waxaa suuragala bisha gudaheeda inay ka dhacaan shan toddoba sideed tababar inay ka dhacaan tababarkan ayaa la filayaa inuu door weyn ka qaato ilaalinta deegaanka